Star FM News.
kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah baroordii qaran oo dalka looga dhawaaqay dhegeyste waxaad kula maqli doontaan ururka macallimiinta ee kubeed oo dowladda ku dhaliilay dabkii saameeyey dugsiga hillside oo ay siddeed iyo toban arday ku dhinteen iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo caalamkana waad dhegeysan doontaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon taariikhdu dhegaystay waxay ku beegan tahay toddobada bisha sagaalaad ee sebteembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegaystay ay sugan tahay afarta bisha saddexaad ee rabiic al awal ama bisha mawliid ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhegeystayaal idinla socodsiinaya ee soo dhowaada waxaa dalka looga dhawaaqay baroordiiq qaran oo socon doonta muddo saddex cishe madaxweynaha dalka william ruuto ayaa arrinkan shaaca ka qaaday hogaamiyaha ugu sarreeya waddanka ayaa sheegay in muddadan hoos loo dhigaya calanka dalka iyo calanka bulshada bariga afrika waxaa muddadan oo ka bilaabanaysa waa beriga hore ee isniinta ee sagaalka bishan ee ku eg tahay ilaa qoraxdhaca maalinka arbacada tani ayaa timid kadib markii siddeed iyo toban arday ay ku geeriyoodeen dab habeennimadii khamiista saameeyey dugsiga hoose dhexe ee hillside indrasha ee ku yaala deegaanka kiyeni ee ismaamul kenyeri wuxuu madaxweynaha dhacdadaasi ku tilmaamay mid aada looga naxo isagoo dhanka kale caafimaad deg dega u rajeeyey inta dhaawac ah ee weli lala tacaalaya xaaladooda ururka ay ku mideysan yihiin macallimiinta dugsiyada sare iyo macadyada ee farsamada ee kubeed ayaa eedeen u jeediyey dowladda dhexe kadib dab saameeyey dugsiga hoose dhexe hillside indaresha ee ku yaala deegaanka kiyeni ee ismaamul kenyeri waxaa dhacdadaasi ku geeriyoodeen siddeed iyo toban arday halkay ku dhaawacmeen afar iyo toban kale oo xaaladooda lala tacaalaya xogayaha guud ee ururka ay ku mideysan yihiin macallimiinta kubeed akelo missouri oo ka tacsiideeyey dhacdadan ayaa ku baaqay in loo hoggaansamo tallaabooyinka badbaadada ee dugsiyada waxa uu hoosta ka xariiqay in aan la hirgelin tallaabooyinka badbaadada ardayda ee dugsiyada wasaaradda waxbarashada ee dalka ayuu ku eedeeyey inaysan dhaqangelin amarkaasi ama tallaabooyinkaasi oo dabcan la ansixiyey sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii dhanka kale guddoomiyaha qaran ee ururka macallimiinta ee kubeet omboko milemba ayaa dowladda dhex ugu baaqay in arrintan ay baaritaan deg deg ah ku samayso maroo arrimahani ka hadlayey omboko milemba ayaa wax hadaladiisii ka mid ahaa
Komiti yetu ya education iweze kufanya uchunguzi mwafaka kujua kwamba je, hizi maadili ambazo zitakana zifuatwe katika Ministry of Education kwa mambo ya usajili wa mashule unafuatwa ama ufuatwi. Sasa hii tunavyosema haina quality assurance and standards, na hata juzi umeona wapelekwa katika kotini kule Nakuru kwamba lazima wa establish quality assurance na standards katika Ministry of Education.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhegeystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo waddanka soomaaliya sida xubno xoogogaala ay warbaahinada qaar u xaqiijiyeen madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa diidiyey inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ku wada sugan magaalada beijin ee dalka shiinaha halkaas oo ay uga qaybgalayaan shirweynaha iskaashiga shiinaha iyo afrika madaxweynayaasha jabuuti iyo muritaaniya oo ay weheliyaan gudoomiyaha guddiga midooda afrika iyo madaxweynihii hore ee dalka nigeria olesogun abasanjo ayaa la sheegay inay isku dayeen inay fuudeeyaan wadahadallo ay shiinaha ku yeeshaan madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha etoobiya xubnaha ay warbaahinta la wadaagay xogtan waxay xaqiijiyeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu diiday kulankaasi balse abiy axmed uu daneynayay inuu la kulmo dhigiisa aan iraahdee madaxweynaha soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa horey ku adkeysatay inaynan wax wada hadal toos ah aynan la geli doonin dowladda etoobiya haddii aysan adhisababa ka laaban is-afgaradkii sharci darrada ay ku tilmaamtay dowladda soomaaliya ee ku aadanaay wadahadaladii dhex maray dowladda etoobiya iyo sidoo kale maamulka jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha soomaaliya ayaa shirweynihii beijing ka sheegay gardarada etoobiya wuxuuna caalamka ku wargeliyey in halista ka jirta gobolka ay sabab u tahay etoobiya oo heshiis sharci darra ah la gashay jamhuuriyadda somalilan dowladda soomaaliya oo ka jawaabaysa sida ay hadalka u dhigtay gardarada etoobiya ayaa heshiis difaaca la gashay dowladaha masar iyo turkiga waxayna arrintaasi cabsi badan ku abuurtay dowladda etoobiya sida ay warbaahinada qaar ay qoreen dowladda soomaaliya ayaa turkiga u ogolaatay dhexdhexaadinta etoobiya balse etoobiya ayaa diiday inay badasho mowqifkeeda waxayna dowladda soomaaliya qaadatay go-aan aysan wada hadal kula gelaynin etoobiya ilaa ay caddaysay inay ka laabatay heshiiskii ay wada gaareen ayaga iyo sidoo kale jamhuuriyadda somalilan dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaa si adag uga hadlay heshiiska ay dowladda federaalk ee soomaaliya la gashay dowladda masar isagoo ka digay khatarta masar ay ku tahay gobolka siduu hadalka u dhigay muuse biixi oo fagaaro kula hadlay dadweyne isugu soo baxay degmada tagwa jaale ayaa ku celceliyey in heshiiskii ay la galeen etoobiya uu dhaqangeli doono islamarkaana masiirkooda aysan u daba fariisan doonin siduu hadalka u dhigay muqdisho waxa uu si adag u sheegay in imaanshaha masar ee gobolka geeska afrika uu yahay khatar weyn isagoo dowladda federaalka ku dhaliilay sababta ay heshiis ula galaysa waddan aysan xuduud wadaagin ayagaoo ka cararaya dariskooda madaxweyne muuse bixi ayaa u jawaabay dadka ku dooda sababtay somalilan heshiis ula gashay etoobiya oo dabcan dowladda deris la ah dalka soomaaliya maruu arrimahani ka hadlayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa waxadaladiisii qaar ka mid a aan dhegeysanna masar dalteeda ha qabsata dalteeda ha qabsana etoobiya intaasoo xada naga dhexaysa dadka ku nool maanta soomaalida ugu firfircoon oo ugu dalweyn qaar baa yidhaahda waa dowlad kristaan ahoo maxaa iisoo gelaya waxay ii soo sheegaysaa culimada joogtaaye xadiiska iyay aayadda tidhi nin kristaanana lama geli karooy heshiis iyo waarsido bal waxaaba jiri wixii ah ahlu kitaabku waxay gowracaanna waad cuni kartaa waana kala guursan karaa la diidu leeyi bal halkan laga diidayo ay sacuudi arabiya oo maka iyo madiina ilaalisaa ay jaino iyo dii walba heshiis ula gala karayso ee aniga wadaadada qaarkood ii leeyihiin maxaad etoobiya ula galaysaa qeylkeebaad haysaa qeylyaro maxaad dadka ula abinaysaa waana waa la galayna uguma adeegin ugmanyaro qeylgaabo waxaad eegtaa soddonkii sana u dambeeyey diinta islaamka etoobiya siday u fiday masaajidada ay leedahay halka ay ka gaadhay bal eega islaamku dugan u kacay annaga haddaad ku hayso etoobiya masar u shaqee sow maaha faqrigaagu ha koro oo diintaadu ha daciifto oo kolbaargixisa kuu soo gashay sow maaha wuxuu loo talinayo ninka xamar joogaya siisi miyaan ka yeerayaa taa miyaynu yeeraynaa taa etoobiya ma diidi karta intay somalilan la codowdo jaarkeeda oo ay wax walba uga baahanta iskaga xidhan yihiin macquul maaha inay u furto inay leeshiisa masar hadday tallaabada qaaba ay ka muuqato dadka qaarkii suurtagal maaha waayo etoobiya dadka caqligeeda la mid yihi danteeda iyadula arkaysa m wyugu wuu hirgelayaa taasi waa hubaal wixii xagxaganayaan ha xaagto qolada xamar maanta ee ciidanka masaarida keentay ee saldhigga siinaysa iyadan mid baan leeh war labahan isma qabtaan soomaali baanu midaynaynaa oo xabasha oo kristaan nagu soo duushay iyo masar baa keensanayaa oo somalilan baa xoog ku qabsanayaa dee labadaas ma is qabtaan ninka masaarigii soo kaxaystay ma soomaalida iga raba muxuu walaaqoy hayaa etoobiya wax daran iswadaarsanaya dhul lama siinayo waa laga karaynaya iyaba dhul inama siinayso waxaan intaa u dhaafayaa qolada soomaalil soomaalida ah etoobiya degan ii kaadi waxaan hadal qodob kale ugu darayaa qolada soomaalida ah ee etoobiya ka mida qaar baa laba calaynaya oo iminka yidhaahdaa dhulka soomaaliyeed waxaa la siinayaa hawashida jabaadii caynkaasaan dhahay war waxaynu isku ogeyn shanta soomaalida hala midayo shantii waa ka maaranteen waa ku barwaaqoodeen heer weyn baa gaadhee oo etoobiya ku-xigashada ka hesheen waxaan la yaabanahay etoobiya iyo somalilan oo jaara oo laba dowlada sinada ixtiraamiyo waxa wada yeesheen haddaad diidan tahay maxaad doonaysaa haddaad somalilan taa ka diidan tahay adna aad etoobiya xoogala soo dooda gelisay waxaan kaa rajaynayaa inaad ii sharaxdo bal waxaad somalilan ka doonaysa ninka etoobiya ka mida ee soomaaliga ay tahay ula hadlay waxaan dhaafayaa qolada keniya isku urursatay ee dagaalka soo qaaday ee culimo leh ee xildhibaana leh taa dowladda kenya taa dowladda kenya yaanu leeyahay laba dowladoodoo jaaro afrika haddaynaan ahaanayn aynu kala eeda aanu waayo qolada nairobi joogtay halka ka soo hadlaysa xuduuda lagama dhexeeyo waxaa noo dhexeeya soomaalila soomaalida kaloo dhan dee wanaag iyo salaad ma naga dhexayse colaadda ay u qabaan somalilan ee halkaa masaajidada uga soo hadlayaan horumaraha diinta islaamka dee sigu wada naqaaneen islaamku islaamka ugu nabadgelaya masaajida kama soo weeraro haddii aan codka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi halkaasi uga gudbo dhanka caalamka haddii aan eego ugu yaraan soddon iyo saddex falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeyme ee israa'iil ka geysatay marinka khaza ee dalka falastiin sida aan kasoo xiganay ilwareediyo caafimaadda ugu yaraan afartan kun sideed boqol toddobaatan iyo sideed qof ayaa lagu dilay halka la dhaawacay sagaashan iyo afar kun afar boqol konton iyo afar tan iyo markii israa'iil ee weerarka ay ka wada marinka khaza ay ka bilowday bishii tobnaad ee sanadkii hore warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda star f m waanaga intaa anigoo maxamed axmed khaliif aa idiin warramayey cidduu warkayga seegay wax dib uga daalcan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w do star f m do c o t k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey